ruweydo najiib xasan oo ah gabar koob iyo toban sano jira ayaa suuqweynaha magaalada muqdisho ku iibisa dharkan oo ay gacanteeda ku samaysay kuwaasuu isugu jira koofiyado boorsooyin garka dhagaha wax lagu dhegeysto maryaha la dul saaro miisaska iyo agab kale kuwaasi oo ka samaysan dun adag ruweydo najiibba ayaa ka waramaysa waxyaabaha ay iibiso iyo qaabka ay u shaqaysato
familka oo dhan waxay ku jiraan afar sana iyo dunta kudhex jira anina waxaan ku dhex jira saddex sano shay iska fudud laakiin dadka markay korka arkaa waxay isdhahayaan shaygan waa adeeg ma adka waa fudud yahay gabdhaha oo iyo yariiskan waxaan jeclahay inaa qabistii jimcaha waxbaro waa kanaa kan waa gacmaha shanfaroodka eh waa kanaa kanin waa koofi waa tan boorso waaye waa kitaabaha qur-aanka kariimka jaldigana u sameynaa iyo waa kana geedka tiishka ah waa ka tiish ku dhex jiro iyo geedkan iyo geedahan miiska ah geed miiska la saarto waa kana waa kanna waa dhago kanana anaa samaystay koofidiisa faadumo sheekh oo ka mid ah waalidiinta ruwaydo najiib xasan baray xirfadan ayaa ka waramaysa waxa ku dhaliyay in gabadhan lagu tababaro shaqadan hortar waxaan soo bilaabay aniga dii balse waa iska daaya kuma shaqay jirin maasha allah macalimiin khayr badan allah siiyaa baray oo hadda qaarkood nool yihiin alxamdulilaah waa iska dhaafi barnaamijyo kalaan galay kii markii wixii dhan ay joogsadeen koroonihii yimid aa shaqadii iga istaagtay kadib waxaan galay in aan barnaamijkii aan ahaan jiray maskaxdayda haddee ku jirto soo dhalaaliyo maasha allah bac khafiifa waxaan ka sameeyey dambiil kadib way ii fiicnaatay bacdii waa ku guulaystay kadib waxaan soo gaday dun waxaan rabay inaan gabdhaha baro waxaan bara ugu horreysa xaliimo xaliimaan bare ugu horreysay xaliimo iyo aniga markaa cabbaar wadno oo sanad ay dhan tahay aarweydo waxaan arkay ayadoo ku falaadayso ilaan gurigay ka tirsantahay ayeeyaan u ahay ayadoo ku falaadayso dunta iyo cirbadda iskuna keentay habka gabdhaha loo baro camal haddeeba aan arkay ayadooba wixii samaynayso sangiiraa la dhaha xarigaa la taxaa xariga ayadoo samaynaysa haddaanba arkay waxaan ku dhiiraday inaan hore u sii kiciyo maasha allah aaday u maskax fiican tahay maasha allah maskaxdeedu way fiican tahay saas darteed aan hore u sii waday xataa waxaan ku xijiyey farxiyo najiib xasan oo ka yar da'da ka yaraad oon guriga uga soo tegay